Wasaaradda Warfaafinta Puntland ayaa xariga ka jartay xarunta wasaaradda warfaafinta qaybta gobolka Bari oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay. Waxaa ka qayb galay munaasabadda xarig jarka xarunta wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Puntland iyo maamulka degmada Boosaaso. Maxamuud Ceydiid Dirir Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay wasaaradda warfaafinta Puntland xaruntani ayna ku shaqayn doonto warbaahinta.
inaannu daahfurno xafiiskii wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dalxiiska hidaha ee dhaqanka dowladda puntland ay ku lahayd gobolka bari oo runtii baahi weyn loo qabay Ee, waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta heli doonaan wariyaasha ee, meelay isugu yimaadaan oo xafiis dowladeeda oo aan private ahayn oo ay warka ku kala qaataan oo shaqada hor- ee, maalmeedkooda ay ku qabsadaan kii xafiis kale leh iyo kaan lahaynba meelay isugu yimaadaan waxaan mahad gaar u celinayaa shirkadda Somtel ee, Puntland iyo maareeyaheeda Xasan Rashiid oo suurtageliyey xafiiskan inaynu dayactir ku samayno Eh, isku tashi eh, qaran oo baraafitka iyo dowladdu ay iskaashanayaan en, baa dayactir dib loogu sameeyey meesha waad la socotaan cimilo xeebeed weeyaan dhismayaashu si dhaqso ah bay isbedel ugu dhacaa En, maintenance-koodu iyo had iyo jeer in laga dhigo up to date had iyo jeer cost badan baa gelaya marka waan ugu mahad celinaynaa shirkadda Somtel iyo maareeyaheedaba inay dalabkayaga aqbaleen nagala qayb galeen En, mas-uuliyaddii ganacsiga ka saarayd ee, maaragtay ka qayb qaadashada camiraadda iyo eh, wadidda adeegyada dalku u baahan yahay inay qayb ka noqdaan oo uu noqdo wax een, yacni een, aan ahayn wax ka yimi hay-ad ama ngo ka yimi aanu ahayn wax ganacsiga dalka ka yimi uu yahay shirkadda waa ku ammaanaya Ee, shirkadaha waxaan leenahay insha allah hawlka madaale weli waa hogadii mashruucaas oo ka qiimo badan oo dakhli abuur iyo shaqo abuur iyo bilicda dalka iyo maalgashi intaba soo jiidan doona ayaanu dhaqso u daafuri doonaa warbixintiisa aanu shaacin doonaa